kulankan oo ahaa mid ballaaran islamarkaana uu garwadeenka ahaa ugaaska guud ee beesha gaaljacli ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed kuwaasoo lagu heshiisiinaya laba jufo oo ka kal tirsan beelweynta gaaljecel oo kale ah barsana iyo caloofi oo wadadega gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe munaasabadda islaaxiinta ah ayaa ka dhacday degmada buaqable ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan xafladan ayaa waxaa kasoo qaybgalay odayaasha dhaqanka ee labada jufo ee madmadowga ka dhexeeyay marti kale iyo mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan kulanka lagu heshiisiinaya labada jufo ayaa qaatay muddo toban maalmood oo xidhiir ah kaasoo hurbuudaya ugaaska beesha gaaljeclo ugu dambeyntiina ku guulaystay inuu soo abjira khilaafkii ka dhexeeya jufooyinka walaalaha ah ugu horeyn waxaa goobta laga akhriyay bayaan dhowr qodob ka kooban oo ay ku midaysan yihiin jufooyinka barsame iyo caloofi kow waxaan adkaynaynaa heshiiskii lagu gaaray show ee ay qismiga musaalaxada xarakatul-shabaab almujaahidiin iyo dhaqanka beesha gaaljecel ka gaareen dhulbeereedka ceelasha iyo xukunadii maxkamadda kuna taariikhaysnaa afarta bishii sideedaad hijri laba xumaantii dhacday sida dilka gubidda iyo dhammaan dhacdooyinkii kalaba waa la xalliyey waxaana lisweedarsaday subayn xumayn xaal waana lagu fiyoobaaday alxamdu lilaah saddex waxaan adkaynaynaa go-aanadii horay looga gaaray ceelasha f g ceelka sigla waxaa iska leh reer barsane intii ay socotay munaasabadda heshiisiinta waxaa ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecli ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo ahaa maskaxdii ka dambeysay in heshiiskan la dhex dhigo labada jufo isagoona kula dardaarmay jufooyinka inay dhaqangeliyaan heshiiska ay gaareen iyo bayaankii ay sida wadajirka u soo saareen waxaan idinku baaqaynaa in dadkeennan aan islaaxinnay ee nabadda aan qaadannay ee odayaashiinnii maanta iyo akhyaarteenni nabaddoonyadeeni ay joogto inaad qaadataan insha allahu tacaala goosdambeedkana aad ku dhigtaan nin waliba ood xagaldaaci ku keena insha allahu tacaala reerka ma ka aamusi doono insha allahu tacaala midnimadeennaas aan ilaashanno aan ilaashanno diinteenna xaniifka ah ee toosan min fowqi sabca samaawaad alla tabaaraka wa taala noogu soo dejiyey ee xeerka noo ah ku dhaqankeedana sharaf iyo ciise aan ku gaarayno katigadeedana dulmi iyo ihaana aan ku gaarayno diinteennaasa ilaashanno qaar ka mid a odayaasha dhaqankaee labada jufo ee la heshiisiya oo isku dhoolo cadaynaya ayaa mahad ballaaran u celiya allah ka sokow ugaaska beesha gaaljecel iyagoona sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin heshiiskan annagoo ka hadlayna allaha subxaana wa tacaala allihii noo suurogeliya ayaan u mahad celinaynaa uma waxaan u mahad celinaynaa intaa kadib dadkii ka soo shaqeeyay xafladan qaaliga ah insha allahu tacaala oo ugu horeeya ogaaska gaaljecel ogaas xuseen ogaas cabdulaahi ogaas maxamed gowshan ballaaran ee maalmahan socotiyo tobanka maalmood noo socotay loogana hadlayay khilaafaad ka dhacay laba beeloo walaalo ah laba beeloo walaalo ah oo shaydhaan uu isku diray ayagoon raalli ka ahaynay isdagaalan shaydhaan uu dhexdooda ka teliyey waa inaan noqono insha allahu tacaala jameecadii jilyaale oo jihaad gaalo u jeeda hadda kadib wabilaahi towfiiq allah subxaana wa tacaala aclam gunaanidkii waxaa soo xiray madasha lagu heshiisiinayay labada jufo ee ka kal tirsan beesha gaaljecel waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan asheekh guuleed abuunabhaan isagoona u mahad eliyay ugaaska beesha gaaljecel ee fidiyey gogasha nabadeenta ah waaliga wilaayada hiiraan oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray tallaabada uu qaaday ugaaska beesha gaaljecel ay tahay mid ku dayasho mudan oo taariikhi ah ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed waxaan marka hore u mahad celinayaa ugaaska guud ee beesha ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo asagu iska lahaa fikirkan qiimaha badan gogoshan qiimaha badan oo tobanka maalmood socotay dhigay noqotayna gogol lagu daawoobay oo sida idiin muuqato ay u eg tahay gogol daahirkeeda iyo baadinkeeda bay iswaafaqsan yihiin ugaaska waxaan leenahay juhuuddaada allah kuu barakeeyo dadaalka aad samaysayna waa kaaga mahad celinaynaa wax loo baahna oo aad samaysay weeye waa maal mudan in lagu daydo waxaan leenahay waa tusaale fiican waa mashruuc aan isleeyahay waa bilow qorsho noocaan oo waasica oo noocaan oo kale u dhacay in ay qabsato beel ayada kaligeed goosha intaa la eg taklifada intaa la eg ay ku baxday waxaa quruxda badanna ay ka soo baxaan ikhtitaamkeedana aan goobjoog u nahay ugaaskii arrintaa hoggaanka u ah waxaan leenahay waa kaaga mahad celinaynaa sidii horayba lagu yidhi waa iskuday fiican oo aad gaartay ku tilaabso waxaana rajaynaynaa inay dad badan kaaga dayan doonaan insha allahu tacaala wixii soo baxay inay dhaboobaan nabadda la gaaray ay run noqoto oo aysan soo laaban oo xumaan dambe isagu nagu soo laaban sida loo yiri baan u leeyahay waa kabaya hadday yihiin walaalaha reer barsanay hadday yihiin walaalaha reer caloofiba nabadeynta la kala dhex dhigay labada jufooh ee ka wada tirsan beesha gaaljecel ayaa ah mid ku dayasho mudan taasoo ay dadka aada u bogaadiyeen